Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan lagu soo bandhigayay laguna ansixinayay baahiyaha mudnaanta u leh in wax laga qabtee laga soo ururiyay xaafadaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada degmada Kismaayo. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Maamulka Degmada Kismaayo, mas-uuliyiin ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha heer federaal, iyo ururada bulshada rayidka ah. Guddoomiyaha degmada Kismaayo, ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ka jawaabista baahiyaha bulshada.
waxaan rabaa inaan dalka u sheego waxaa farxad siina carruurtii yaryaray oo halka lagu soo bandhigay inay barnaamijka qaybqabiya weliba maxaayay ay ku soo bandhigeen aragtidooda ay jeceliin walaa waxaa weeye wax halkaa kaaga cad maamulka degmada kismaayo inuu shacabka gudaha ugu jiro oo ay soo daatihinayo wax haweenkii oo dalkaas midda boqol ee miisbay ka ahaa laba boqol sagaashan iyo sideed qof oo dumar ah ayuu dumarku bulshada qaybgeeda ku yihiin inay baahidooda ku darsadaan barnaamijkaasi waa muhim iyadana waxa weeye maxay ugu tahay dadkii baahiyaha gaarka qabay oo hadda carruur iyo ku fadhiyaan iyadana in lagu soo diro barnaamijka ay qayb ka yihiin oo laleeyahay maxaa u baahantiin mise waxa weeye dadka reer kismaayiyood reer kismaayiyood baahiyaha ay rabeeni maanta waxay ku soo qorteen gacantooda insha allahu tacaala iyana idinkala shaqayn doonaa annaga maamulka dowladda hoose wuxuu wakiil ka yahay shacabka wuxuuna u shaqeeyaa shacabka laakiin annaga shacabka nooma shaqeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda kulanka iyo sida loo isticmaali doono xogaha bulshada laga soo aruuriyey laakiin waxaa iska leh oo hawsha qabsatay oo maamuleysay oo warbixinta soo saaraysay warbixintana ay u aadan doontaa degmada kismaayo guddoomiyihii baa fadhiya wuu nala shaqeeyey aad iyo aad gabadhiisa u qabsaday asaga iyo madaxweynadiisa iyo howlwaalada degmada guddoomiyeyaasha xaafadaha kismaayo iyo deegaanada kabaxsan doorkooda bay qaateen inta kasa kow masaal arkeysen baahiyihii baa soo bandhigay oo la taxay oo la liisgareeyey sidaasaa markaas ilaahay umo loo isticmaali doonaa saasay degmadu kula wadaagi doontaa cod walba oo dhanaysa annaga ka wasaar ahaan halkan kaga mari doono qaybo kale oo noocan ala sii jiri doona waxaa jira sanadka soo qaadaysa ogtihiin markaa sidan oo kale isugu taagan warbixinta ayaa jirtay warbixinta ayada ahayd ayaan kula ka yeelan doonaa ayadana bilahan soo socda laba bilood soo socda gudahooda ayaa markaa kula ka yeelan doonaa iyadoo guddoomiyaha inala joogo abdullaahi yidhaahdo oo ayadana sidii loo dhaqangelin lahaa ayaan ansaxin doonaa markaa abdullaahi
muhiimadda ugu weyn ee kulanka ayaa ahayd in lasoo bandhigo xog ururinta laga soo aruuriyey bulshada ku nool xaafadaha magaalada kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaada si loo ogaado baahiyaha jira kadibna loo wajaho qaabka wax looga qaban lahaa